hubinta tayada biyaha ay cabbaan bulshada ku nool kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah mid ay mas-uuliyad ka saaran tahay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen barake oo ka qayb galay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ay wasaaraddu haysato shaybaar casri ah oo lagu baaro nooc kasta oo biyaha ay bulshadu cabbaan ah ayna awood u leeyihiin hubinta tayada biyaha nasiib wanaag waxaan ka shaqaynay inaan helno laboratorygii biyaha lagu baari lahaa labada wasaaradood laakiin halkaa gadaashiina ah waxaa ku yaala laboratory baa ku yaala laboratoryga waxaan u malaynayaa sanad iyo bar ayuu hadda shaqaynayaa qalab casriyaysan oo ilaa iyo yurub laga soo barkuurgareeyaa yaala waa qalabkii ugu horreeyey ee soomaaliya la keeno weeye waa dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo laboratory biyaha lagu baara yeelatay ayaan nahay biyaha jubbaland yaalla hadday yihiin biyaha dhulka hoostiisa ku jira hadday yihiin kuwa dhulka korkiisa socda hadday yihiin kuwa gasacadaha ku jira intuba waxaan haysanaa agabkii lagu baari lahaa ayaan haysanaa waana baarnaa weliba mandatory weeye hadda in la baaro waxaa dhacday dee in dadka horta wacyigelin la sameeyo in biyuhu inta badan ganacsatay gacanta ugu jiraan sida hadda transportationka looga sheekeynaya diyaaradaha weli biyuhu ganacsatay gacanta ugu jiraan hadday yihiin kuwa caagadaha iyo hadday yihiin kuwa ceelasha iyo hadday yihiin kuwa kale tuubooyinka dhex socdo intuba dad baa maal gashtay oo ganacsatada soomaaliyeed baa haysta marka annaga ka dowlad ahaan waxaan la nimaanay inaan horta bal helno kow sharcigii biyaha oon haysanaa waxaan haysanaa standardkii biyaha lagu baarayay hay-ad waxaa jirta w h o la dhaho oo adduunka oo dhan biyihiisa samaysa standardka lagu baarahayo nambaraa jira waxay kuu sheegaysaa nambarka bacteriyada inta keliya aada cabi karto physicalka biyaha inta ayna noqdaan la rabo chemicalka biyaha inta microorganisms ah ee biyaha dhex socon kara marka laboratorygii baan hagaajinay shaqaalihii ayaan tababarnay qaarkood baa dalka gudihiisa lagu tababaray qaarna dalka dibadiisa lagu tababaray laboratorygaasi waa laboratory shaqaynaya wey ceelasha jubbaland oo dhan baan tiro koobnay hadday yihiin kuwa kismaayo iyo hadday yihiin kuwa degmooyinka oo dhan kuwa ceel gacmeedkaan tiro koobnay ceel kasta biyaha laga soo qaadaa waa la tijaabiyaa waxaa dhacday intay hadda ay laboratoryga shaqaynaysay dhowr ceel oo aan ogaanay biyahoodu biyo la cabi kara inaysan ahayn oo aan xirnay ooba la duugay baa jira baarista iyo hubinta tayada biyaha ayaa mid muhiim u ah guud ahaan bulshada ku nool deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland